bismi اllahi الرxmaan الraxim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsali اllahuma wslm calaa nabiyina mxamedi wclaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd yaqulu shaykhu raximah اllahu tacaala aljahru wاlsraaru fi الsalawaati اlhamsi wagayriha aljahru koru akrintii iyo wاlsraaru hoosu akrintii fi salawaati salaadaha dhexdooda alkhamsi ee shanta ah wagayrihaa iyo salaadaha shantaa keyrkood salaadihii kale aan shantaa ahayn wey macnaha sida salaatuleylka iyo salaadaha maalintii la tukaday sunnadaa iyo kuwa salaadaha ciidda iyo jumcada iyo ka aljahru la jahridii buu baabu yahay qiraa'ada lala jahro wal-israaru iyo qarsigii hoos loo aqhriyo fi salawaati salaadaha dhexdooda alkhamsi ee shantaa iyo wagayrihaa salaadaha shantaa wixii keyrkooda ee ka soo hadhay waa salaadihii kale wey wa kaana nebigu wuxuu a sal lla alay waslam yajharu mid la jahra bilqiraa'ati qiraa'ada ayuu la jahri jiray fii salaati subxi salaada subax dhexdeeda salaada subax labadeeda ragcadoodba wuu la jahri jiray wa fi rakcatayni labada ragcadood dhexdoodana wuu la jahri jiray al-uulayeyni ee u horeeya min almaqribi maqribka iyo walcishaai cishaha maqribka iyo cishaha labadooda ragcadood ee horena nebigu qiraa'ada wuu la jahri jiray wa yusiru wuu siraysan jiray bihaa qiraa'ada fi duhuri duhurka afartiisa ragcadood waalcasri iyo casarka afartiisa waathaalitati iyo ragcadda saddexaad oo min almaqribi maqribka ka mid a ragcadda saddexaad ee maqribka waalukhya ukhrayeyni labada ragcadood ee dambe oo min alcishaai cishaha ka mid a shantii salaadood waa ku duhurka iyo casarka afartooduba waa la siraystaa hoos baa loo aqriya salaada subax labadeeda ragcadoodba kor baa loo aqriya u aqrin jiray nebigu sal la alay slam cishaha iyo maqribka labada hore buu kor u aqrin jiray qiraa'ada maqribka mis midiisa dambe iyo cishaha labadiisa dambena hoos buu aqrin jiray khulaasadu waa inta wuxuu leeyahay sheekhu axaadiis aada u fara badan oo saxiixa oo heer yacni waxa weeyaan ayaa kusoo aroortay aada u badan waana ijmaaca muslimiinta buu leeyahy a ijmaacu lmuslimiina binaqli alkhalafi cani salaf sidaasaa lagu soo gaadhay ilaa maalinkii salaada la jideeyey ilaa maanta ayay muslimiintu kala dhaxleen waa tawaaturka midkiisa la yidhahdo altawaatur alficli baa la dhaha waana min aqwa anwaaci tawaatur baa la dhaha ficil ahaan iyo dhaqan ahaan aaway microfoonada hagaajiya aaway arnaut salaadaha wixii lala jahrayay iyo wixii qiraadooda hoos loo dhigayo waa arrin ijmaaca oo muslimiintu ay kala dhaxleen oo ijmaac ficliya weeye nabigu maalinkii uu jideeyey sal lla lay wasalam ilaa maanta yaani saasaa loo kala dhaxlay salaadaha qaarka kor loo qaadayo qaarka hoos loo dhigayo axaadiis aad u fara badana nabigeena way kaga sugan tahay salawatu rabbi wasalaamu caleyh wa kaanuu waxay ahaayeen yacrifuuna kuwa garta qiraa'atahu nebiga akhrintiisa fii maa shaygii yusiru uu siraysanayo bihi isaga salaadaha uu siraysanayo dhexdooda inuu wax akhrinayo waxay ku garan jireen bidiraabi lixyatihi garhkiisa dhaqdhaqaaqiisa garhkiisa ama ruxashada garhka iyo dhaqdhaqaaqiisaay ku garan jireen waxaa kalooy ku garan jireen wa biismaacihi maqashiintiisa iyaahum iyaga uu maqashiin jiray al aayata aayad axyaanan marmar yacni nebigu sal lla alay wasalam markay salaadu siriyato qiraa'adeeda hoos loo akhrinayo iyaguna ku daba tukanayaan inuu wax akhrinayo waxay ku garan jireen laba arrimood mar wey midda koowaad waxay ku garan jireen nebigu garhkiisu waa weynaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markay gadaal ka taagan yihiin timaha garhka oo dhaqdhaqaaqayay arki jireen ruuxu markuu macnaha waxa weeye uu hadlayo timaha garhkiisa iyo way dhaqdhaqaaqaan marka taa way ku garan jireen ilaan gadaal bay ka taagan yihiin midda labaad waxay ku garan jireen marmar buu aayad aayad kor u qaadi jiray aayad aayad buu kor u qaadi jiray maalan faatixada marka hoos u akriyo tusaale ahaan wey iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin hoos buu haddana u akriyay saas suuraddii buu wadaa aayad buu wax yar maqashiinaya haddana waa ka sii socda hoos buu u akrinaya saas taana way ku garan jireen inuu nebigu qur-aan akrinaya salawatu rabbi waslamu caleyh wa kaanuu waxay ahayn yacrifuuna kuwa garta qiraa'atahu nebiga akhrintiisa waxay ku garan jireen inuu qur-aan akhrinayo fii maa salaadii dhexdeeda yusiru uu siraysto bihi isaga salaada uu qiraa'adeeda siraysto waxay ku garan jireen inuu wax akhrinayo bidiraabi lixyatihi garhkiisa ruxashadiisa ama dhaqdhaqaaqiisa macnaha bukhaari iyo abu daawuud baa wariyay kaas wa biismaacihi rasuulka maqashiintiisana wuu ku garan ji way ku garan jireen iyaahum iyaga uu maqashiinayo al-aayata aayadda axyaanan marmar marmarna aayadda intuu kor u yaro qaaday maqli jireen saas way macnaa bukhaari iyo muslim ayaa wariyey qeybta dambana wa kaana nebigu wuxuu sal lla lay slam yajharu mid la jahra bihaa qiraa'adii aydan lagu noqoy aydan ku noqonay wuxuu la jahri jiray fii salaati ljumucati salaada jumco waalciidayni iyo labada ciidood waalistisqaa'i salaada roobdoonka waalkusuufi iyo dayaxmadoobaadka iyo qoraxmadoobaadka intaba salaadahooda nebigu sal lla lay slam qiraa'ada kor buu u akhrin jiro waa la jahri jiray kaana wuxuu ahaa yajharu mid kor u qaado kor ula jahra bihaa qiraa'ada aydan ku noqonay fii salaati aljumucati salaada jumcada labadeeda ragcadood waalciidayni iyo ciidda labadeeda ragcadood walistisqaa'i iyo roobdoonta labadeeda ragcadood waalkusuufi iyo macnaha waxa weeyaan yacni dayaxmadoobaadka iyo qoraxmadoobaadka labadaba salaadooda iyadana intaba nebigu sal lla lay waslam qiraa'ada kor buu u qaadi jiray bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray iyo qeyrkoodba axaadiistaas oo sheekh uu soo ururiyey aljahru koru akhrintiibuu baabu yahay walisraaru iyo hoosu dhugiddii fi lqiraa'ati akhrinta dhexdeeda fii salaati lleyli salaada habeenkii salaada habeenkii ruuxu uu tukanaya salaatuleylka ah in hoorna hoosna loo akhrin karo korna loo qaadi karo salaatuleylka waxaa soo gelaya witirkiibaa soo gelaya oo waxaa soo gelaya taraawiixdaa soo gelaysa oo tahajudkaa soo gelaya ilan tahajudka iyo salaatuleylka ama taraawiixda waxaa u dhexeeya taraawiixda waxaa la yidhahdaa waa salaada intaan la seexanin la tukado isla iyadii haddii la tukado markii la seexdo kadib oo inta la seexdo lasoo tooso tahajud baa la dhaha magac kale qaadan magacii unbaa kala gedismaya bas haddii intaan la seexanin la tukanana taraawiix baa la dhahaa haddii loo soo tooso oo gelinka dambe habeenkii la tukadana oo hurdo kadib la tukadana tahajud unbaa la dhahaa lakiin laba salaadood ma kala wa min alleyli fatahajad bihi naafilatan lak allah subxana wa tacala qur-aanka waa ka nabigiisa ku yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh ayib waxuu yidhi marka salaada habeenkii la tukanayo ee sunnada ah hoosna qiraa'ada waa loo akrin karaa korna waa loo qaadi karaa kolba xaalkeeda wey macanaa wuxuu leeyahay cabdulxaq al-ishbiili amaa salaada sunnahee maalintii la tukado kama sugna buu nebigu sal ly slam inuu siraysan jiray iyo inuu kor u qaadi jiray toona lagama hayo laakiin sida adharka ah wuxuu leeyahay in la siraysto weeye in hoos loo aqriyo salaada maalintii la tukado ee sunnooyinka ah ayb wuxuu yidhi marka wa amaa fii salaati lleyli salaada habeenkii fa kaana nebigu wuxuu aha sal lla lay slam taaratan marmar yusiru mid siraysto hoos u akhriya qiraa'adeeda wa taaratan marmarna yajharu wuu la jahri jiray oo kor buu u akhrin jiray nebigu sal lla lay waslam bukhaari baa wariyey fii afcaali ilcibaad kitaabkiisa wa muslimna waa soo saaray wa kaana nebigu wuxuu aha sal lla lay slam idaa goortii qara'a u akhriyo salaatuleylkii baan ku jirnaa kaana wuxuu ahaa idaa goortii qara'a u akhriyo walxaal huwa isagu filbeyti isagoo guriga kudhex guriga jooga gurigiisa isagoo jooga hadduu akhriyo wuxuu ahaa yusmicu mid maqashiya qiraa'atahu akhrintiisa wuxuu maqashin jiray man cidda filxujrati yacni waxa weeyaan ardaaga ku sugan xujrada hadda meeshan qol lagama wado alxujra waxaa la yidhaahdaa oo ujeeddada hadda meeshan laga leeyahay ay tahay maa yutakhadu xujratan lilbeyti cinda baabihi mithla alxariimi lilbeyt guriga markuu dhisan yahay meel waxaa la jira yacni dhis iyo lagu wareejiyo oo guriga iridiisa horteeda ah oo habeenkii layskaga cawaysimo la farfadhiisa soo ma taasaa xujrada la yidhahda alxujra hadda taasaa laga wadaa macnaha ayib qowladda yarta ah ee guriga hortiisa ah arda ahaanta macnaha saas kaana wuxuu ah idaa qara'a hadduu aqriyo walxaal huwa isagu filbeyti uu guriga dhexdiisa ku sugan yahay yusmicu mid maqashiyo ayuu ahaa qiraa'atahu akhrintiisa guriga gudihiisa uu ka akhrinayo wuxuu maqashiin jiray man cidda filxujrati ardaaga ku sugan ardaaga ruuxa joogaay wuu maqli jiray guriga gudihiisa markuu nebigu ku tukanaya qiraa'adiisa wuu maqli jiray oo wuu maqashiin jiray wey macnaha wa kaana waxaa kaana wuxuu ahaa xadiiskaana waxaa wariyey abu daawuud iyo tirmidi baa wariyey shamaailku ku wariyey tirmidi sanad xasanuuna ku wariyey ayib marka waxay kutusaysaa taasi qiraa'ada nebigu inay dhexdhexaad ahayd markaa hoosna uma dhigi jirin korna uma qaadi jirin ruuxa markaa ka adhowo ardaagoo kale joogaa maqli jira mar saasuu samayn jiray nebigu sal ly waslam wa kaana wuxuu ahaa nebigu sal ly waslam rubamaa rafaca inuu kor u qaado rubamaa rafaca inuu kor u qaadaa laga yaabi jiray sawtow sawtkiisa rubamaa in yar ama in badan kaana wuxuu ahaa rubamaa in badan rafaca mid in yar ama in badan labada way ku timaadaan rafaca mid kor u qaada sawtow sawdiisa sawtkiisuu kor u qaadi jiray agtara wax ka badan min daalika kaas daalika kay tilmaamaysa min daalika kii horeen soo marnay oo ruuxa ardaaga jooga inaad maqashiisa ah intaa in ka badan buu marmar kor u qaadi jiray sawt rafaca sawtahu sawtkiisa mid kor u qaaduu ahaa agtara mid ka badan min daalika kaa aan soo sheegnay xataa yasmacuhu ilaa uu maqlo ama xataa yasmacuhu ilaa uu maqlo nebiga sal ly slam man cidda kaana ahaaday calaa cariishihi barsadiisa cariishkiisa ruuxa ku sugan ilaa uu nebiga maqlo sal lay waslam ayib yani cariishka waxaa la yidhahdaa balbalada ama barsada kolba daa doonto dheh wuxuu ku fasiray bayna qowseyn wuxuu yidhi khaarija alxujrati ardaaga yay ka baxsantah waa meesha maalintii la harhsado wey adiga ama balbalo dheh ama barso dheh meesha ardaaga ka shishaysa wey macnaha la harhsado wey manaa ayib oo waaban waab yar wey ayib marka mar waxa uu maqashiin jiray uun ruuxa ardaaga jooga marna kor buu uga sii qaadi jiray oo ruuxa yani barsada ku jira ama mehe balbalada ku jira iyo macnaha waxa weeye cariishka ku jiraay waa maqlij uu maqashin jiray nebigu sal lay slam xataa yasmacuhu ilaa uu maqla cidda kaana ahaaday man cidda kaana ahaaday calaa cariishihi balbaladiisa ama barsadiisa yani waxa weeye ku sugan oo halkaa jooga wa bidalika arrinkaasuna amara nebigu amray sal lay slam abaabakrin abubakr iyo wa cumara cumar radia allahu canhuma abubakr iyo cumar saasuu nebigu amray sidee weye waa inay qiraa'ada dhexdhexaystaan oon korna uuna aada ugu qaadin hoosna u dhigin wadalika kaasina xiinamaa waktigii ayuu ahaa kharaja uu baxay nebigu leylatan habeen uu baxay fa idaa markaaba huwa nebigu biabii bakrin buu ku sugan yahay radia allahu canhu markuu baxayba abubakar buu la kulmay fa idaa markaaba huwa nebigu biabii bakrin buu ku sugan yahay radia allahu canhu yusallii isagoo tukanaya yakfidu oo hoos u dhigaya min sawtihi sawtkiisa hoos u dhigaya hoos buu u akrinaya u tukanaya wa mara wuxuu soo maray haddana bicumara cumar ibni khataab buu soo maray radia allahu canhu wa huwa isaga oo yusallii tukanaya raafican isagoo a mid kor u qaaday sawtahu sawtkiisa kor u qaaday cumarna hoos buu udhigayaa abubakarna kor waxaa dhihi lahaa cumarna kor buu u qaadaya abubakarna hoos buu udhigaya u akrinaya ayib wa huwa isagoo oo yusallii tukanaya raafican xaalo u yahay mid kor u qaadaya sawtahu dhawaqiisa sawtkiisa macnaha falama ijtamacaa markay kulmeen habeenkii iyagoon ogeyn oo nin walba tukanayo buu nabigu sii maray kana qiraadiisu maqlay kana qiraadiisu maqlay kana hoos buu akrinayaa kana kor buu akrinaya ayib markii waagu baryay nabiga u tageen sal lay slm falama ijtamacaa markay kulmeen cinda nabiyi nebiga agtiisa markay ku kulmeen ayaa qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam yaa abaa bakrin abubakarow marartu waan maray bika adaan ku maray wa anta adiga oo tusallii tukanaya takhfidu oo hoos u dhigaya min sawtika sawtkaaga hoos u dhigaya xalay adiga oo tukanahayo oo hoos u akhrinaya qiraa'ada baan ku maray buu nebi uri sal lay slam qaala wuxuu yidhi abubakar qad asmactu waan maqashiiyey nebi allow man naajaytu ciddii aan la koodahayay yaa rasuul allah rasuulka ilaahay haddaan hoos u akrinahay ilaahay baan la koodahayay allana waa imaqlahay intaa ka badan lahayd waxba loogama bahan saasuu ka wadaa macnaha ilan ilaahay subxaana wa tacaala yaclamu sira wa akhfa ilaahaygii aan yacni waxa weeyaan ula jeeday salaadayda oo cidda aan la koodaayay ama la faqayay isagu ahaa isaguna waa imaqlahay saas qad asmactu waan maqashiyey buuhi man naanjaytu ciddaan la koodahay yaa rasuul allah rasuulka ilaahay wa qaala licumara cumarna nebigu wuxuu ku yidhi marartu waan maray bika adiga wa anta adiga oo tusallii tukanay raafican xaala a tahay mid kor u qaadaya sawtkaaga sawtaka sawtkaagana kor aada u qaadayso kor u dhawaaqayaan ku maray bu uhi xalayta oo tukanay fa qaala wuxu uhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo uuqidu waxaan toosinahayey alwasnaana midka lulmaysan hurdaysan baan kaga kicinahay bu hurdada wa abrudu waan eryahayey ashaydaana shaydaankana waan eryahayey macnaha codkanaan kor u qaadahayo ka hurdaysanna hurdadaan kaga kicinahayo shaydaankana waa iskaga eryahay buui saasaan codka kor ugu qaaday buui fa qaala nabiyu nebigu wuxu uhi sal lay slam yaa abaa bakrin abubakarow irfac kor u qaad min sawtika sawtkaaga shay-an wuxuun waxoogaa waxoogaa sawtkaaga intii aad ku akrinayso kor uga yara qaad wa qaala licumara cumarna nebigu muxuu ku yidhi ikfad ikfad ifidu ha ikfid ikfid hoos u dhig min sawtika sawtkaaga shay-an waxyar waxoogaa adiguna sawdkaaga intii aad ku akhrinaysay hoos uga yara dhig isku meel imaan mayso marka kii hoosana waxaa la yidhi kor usoo yaro kac kii sarena hoos usoo yaro deg baa la yidhi dhexdhexaad wey marka saasaa la doonaya macana ayib xadiidkaa waxaa wariyay abu daawuud baa wariyey xaakim wuu saxiix yeelay waa dahabina waa ku waafaqay wa kaana nebigu wuxu aha sal ly waslam yaquulu mid yidhaah aljaahiru midka la jahraya bilqur'aani qur'aanka la jahrayaay kaljaahiri midka la jahrayuu la mid yahay bisadaqati sadaqada la jahray waalmusiru midka siraysanaya ee qarsanaya bilqur'aani qur'aankana wuxuu la mid yahay kalmusiri midka siraysanaya hoos hoos u bixinaya oo kale bisadaqati sadaqada kaasoo kale la mid marka inta badan ka siraysanayaa fadli badan sadaqada la bixideeda siriga ah inta badan ayadaa ka fadli badan midda yacni waxa weeye muuqata mar mar bay midda muuqataayo fadli badanaysaayo waa marka aada rajaynaysa in lagugu dayanayo oo dhiirigelin ay tahay kuwa meesha fadhiyaad doonaysaa inay kugu daydaan oy wax ku bixiyaan hebel baa idinka hormaray amaa sida asalkaa sadaqadu sirtay ku fiicantay saas daraaddeed toddobadii toddobada carshiga harsanaysa oo ka mid mahay warajulun tasadaqa bisadaqati faakfaaha xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuh ilaa aynan ogaanin bidixdiisu waxay midigtu bixinayso toddobadii buu ka mid yahay macana ayib abu daawuud iyo xaakim ayaa saxiix yeelay isagana xadiid ka wariyey wuu saxiix yeelay dahabina wuu ku waafaqay waa xadiid sugan weeye marka wuxuu kutusayaa inay qaaliban fiican tahay inaad qiraa'adaada aada siraysato xadiidka horena wuxuu faa'iideynayaa siraysigu inuusan hoosa ahayn dhexdhexaadbi khaasatan haddii qiraa'ada salaada habeenkii ay dadku ku dhibaatoonayaan ilaan dad jiran baa jira dad aan tukanayn baa jira dad hurdaa jira dad salaadoodiiba xilli kale ugu talagashan baa jira ama gadaal inay ka tukadaan ama horey u tukaday lama rabo marka dadka in la tashwiishiyo in la dhibo lama rabo in yacni waxa weye la dhibo dadka lama rabo saas daraaddeed waxaa fiican salaada habeenkii khaasatan gelinka dambe la tukanayo mikrofoonada in laga yareeyo oo masaajidda laga daayo mikrofoonada masaajidka iyo dadka ku tukanaya inay ku ekaataa fiican gelinka hore waa lasoo jeedaa laakiin wixii gelin dambe ah dadku waa hurdaan salaadana salaad waajiba ma aha laazim ma aha waa salaad sunna ah hadday ka dhalato in dadkii muslimiinta ku dhibaatoonhayaanna hadde waxa weeye markaa macsiya ka imaanaysa saas daraaddeed waa laga fiican yahay in lagu dhibo oo mikrofoonada bannaanada loo bixiyo waa laga fiican yahay waxaa fiican in masaajidka gudihiisa mikrofoonku ku ekaado mar haddii xilli la hurdo la tukanayo macnaha saas weeyaan maa kaana buubaab maa shay buu baab u yahay kaana uu ahaa yaqra'uhu mid uu akhriyo rasuulku sal lla lay wasalam fi salawaati salaadaha dhexdooda wixii uu nebigu salaadaha dhexdooda akhrin jiray buu baab u yahay maa shay buu baab u yahay kaana uu ahaa yaqra'uhu miduu akhriyo maagaasi rasuulku uu akhriyo sal alla lay wasalam fi salawaati salaadaha dhexdooda salaadaha dhexdooda muxuu akhrin jiray qur-aanka oo dhan waa la akhrin karaaye laakiin suurado khaasa iyo aayado khaas ah oo salaado khaasa ku soo arooray buu tilmaami rabaa macnuhuna ma aha intaa unbaa la akrin karaa ee qur-aanka meeshaad ka qabsataba salaadda waa lagu tukan karaa faatixada wixii ka soo hadhay wa amaa maa shaygii kaana uu ahaa yaqra'uhu miduu akhriyo nebigu sal lla lay slam fi salawaati salaadaha dhexdooda oo min asuwari suurooyin suuradaha wal-aayaati iyo aayadaha fa ina dalika kaasi buu sheekhu yidhi yakhtalifu waa kala gedisan yahay yakhtalifu wuu iskhilaafayaa biikhtilaafi salawaati salaaduhu say u kala gedisan yihiin eelkhamsi ee shanta iyo wa kayrihaa salaadaha shantaa keyrkoodba suuraduhu nebigu akhrin jiray aayaduhu akhrin jiray waxay u kala baxayaan sida ay u kala gedisan yihiin shanta salaadood iyo keyrkood oo salaad walba suuraduu akhrin jiray nebigu sal ly sl oo soo arooray iyo aayado ayb wahaaka hoo buu ku yidhi haaka qaado tafsiila daalika arrinkaa faahfaahintiisa iyo kala bixbixiddiisa qaado mubtadi'iina xaalo aan nahay kuwo ku bilaabaya bisalaati aluulaa salaaddii ugu horreysay oo min alkhamsi shanta ka mid wuxuu yidhi suurad walba waxaan dhihi lahaa salaad walba suurado iyo aayado gooniyo nebigu ku akhriyay baa soo arooray waxay u kala gedisan yihiin kolba salaaduhu say u kala duwan yihiin shanta salaadood iyo keyrku hadda waxaad hoydaabuu ku yidhi ood qaadataa iyadiioo faahfaahsan inagoo ku bilaabayna salaadii ugu horreysay oo salaada subax salaadda ugu horreysay ayib fa ina dalika arrinkaasi buu yihi suuradaha iyo aayadaha lagu akhrin jiray shanta salaadood yakhtalifu waa kala gedisan yahay waa iskhilaafaya oo waa kala duwan yahay biikhtilaafi salawaati salaaduhu say u kala duwan yihiin alkhamsi ee shanta iyo wakayrihaa salaadaha shantaa keyrkoodba wahaaka khud wey macnaha qaado tafsiila daalika arrinkaa kala bixbixintiisa mubtadi'iina xaalo aan nahay kuwa ku bilaabaya bisalaati salaaddii aluulaa ee ugu horreysay oo min alkhamsi shanta ka mid ah salaat lfajri wey salaatu lfajri salaada koobaad oo shanta ka mid ah salaatu lfajri wey muxuu nabigu akrin jiray sal lay aslam kaana wuxuu ahaa nebigu sal lay wasalam salaadu subax salaada koobaad oo shanta ka mid sal lay wasalam yaqra-u mid akhriya fiihaa salaadaas salaada fajarka bitiwaali lmufasali subaca mufasal la yidhaha suuradihiisa dheerdheer mufasalka waa kan soo baran subca khamiisaad soo maa subca khamiisaad suuradihiisa dheerdheer buu nabigu ku tukan jiray sal lay slam oo akhrin jiray wuxuu ka bilowdaabaa nidhi sida raajixa qaaf buu ka bilowdaa ilaa birabbi nnaas ayib mufasalla waxaa loogu magacaabay yani suuradihiisa gaagaaban ayib kaana wuxuu ahaa sal lay slam yaqra-u mid akriya fiiha salaada fajarka dhexdeeda bitiwaali lmufasali yani waxa weeye subca mufasal suuradihiisa dheerdheer fa kaana wuxuu ahaa nabigu sal lay slam axyaanan marmar yaqra-u mid akriya alwaaqicata buu akrin jiray suurat lwaaqica wa naxwahaa iyo suuradaha la midka ah oo miiyo wa naxwahaa kuwa la midka ah oo min asuwari suuradaha ah fi rakcatayni labadii ragcadood buu ku akrin jiray nebigu sal lay slam macnaha marmar wuxuu samayn jira waaqica iyo suuradaha xagga aayaadka uga dhow ama kala midka ah ayuu labada ragcadood u qaybin jiray fi rakcatayni soonama dhig intuu qaybiyu qeybta horena ku tukan jiray ragcadda hore qayb dambe suuraddana wuxuu ku tukan jiray ragcadda dambe ayib wa qara'a nabigu wuu akhriyay sal lay slam min suurati tuur suuratu tuurna nabigu waa akhriyay sal lay slam wadalika kaasina fii xajati lwadaac xajat lwadaac ayah xajat lwadaac xajkii nabiga sal lay wasalam bacda albica halkaa xaj umaba xajayba halkaa xaj umbu aha qabla albica ma sugan tahay xaj mise ma sugna khilaaf baa ku jira laakiin bacda albica maxaa dhila bacda alhijra bacda alhijra halkaa xaj umuu nabigu xajiyay sal lay slam sanadkii tobnaad kadibna muddo dheerbama nebigu ma noolayn sideed sideetan iyo dhowr beri unbuuba ka dambeeyey xajka markuu kasoo noqday waa dhintay nebigu sal lay slam ayib wadalika kaasi fii xajati lwadaac ayuu ah bukhaariyo muslim baa wariya xadiidkaas midkaa horena waxaa soo saaray isagana wariyey axmed ibnu khusayma iyo xaakim uu saxiix yeelay dahabina wuu ku waafaqay wa kaana nebigu wuxuu aha sal lay slam axyaana marmar yaqra-u mid akhriya qaaf wlqur'aani lmajiid qaaf walqur'aani almajiid ayuu akhrin jiray iyo wa naxwahaa suuradaha la midkaa ayuu fi rakcati aluulaa ragcadda hore ku akhrin jiray qaaf iyo suuradaha leegleeg ee xagga aayadaha kala midkaa xagga tirada aayadaha ayuu hal ragcada nabigu ku akrin jiray sal lay slam marmarna saasuu samayn jiray xadiidkeeda waxaa wariyey muslim iyo tirmidi baa wariyey wa kaana nebigu wuxu aha sal lay slam axyaanan marmar yaqra-u mid akhriya biqisaari lmufasali subaca khamiisaad suuradihiisa gaagaaban buu akhrin jiray diwaali lmufasali tii hor soomaahn tanna waa qisaar waa kuwa gaagaaban ka ida shamsu kuwirad ba wey sida suuraddaasoo kale ida shamsu kuwirad ayib xadiidkeeda muslim iyo abu daawuud baa soo saaray suurasalaada subax marmar buu yani subaca khamiisaad suuradihiisa gaagaaban buu nabigu mar ku tukan jiray sal lay sl oo akrin jiray ayb wa qara'a nabigu waa akriyay maratan mar buu akhriyay salaada subax idaa zulzilat buu mar akhriyay fi rakcatayni labadii ragcadoodba kiltayhimaa labadaba fi rakcatayni labada ragcadood dhexdooda kiltayhimaa labadoodaba kiltayhimaa mid kastoo labadooda ka midaba idaa zulzilad buu nabigu ku akriyay sal lay slam xataa qaala ilaa uu yidhi alraawi ninka xadiiska warinayaay falaa adri ma ogi buuri annasiya miyuu halmaamay rasuululahi sal lay slam am amase qara'a miyuu akriyay daalika arrinkaa camdan mawkas buu u akriyay kala garan waay ila caadada nebiga ma ahayn caadada nebigu waxay ahaydoo u badnaa salaada subax inuu qiraa'adeeda dheereeyo saas daraaddeed baa iyadoo dhanba ilaahay qur-aan buu ku magacaabay salaadii subax o dhan wa qur'aana alfajri ina qur'aana alfajri kana mashhuudan bu alla subxana watacala qur'aana alfajri bimacnaa salaata alfajri baa laga wada maxaa yeelay qiraa'adeedaa dheer oo way ka qira'a dheer tahay salaadaha intooda kaleeto shanta salaadoda kaleeto afarta salaadoda kale dhila ayib marka wuxuu yidhi maadaama nebiga aynan uuna u badnaan jirin maalinkaasi wuxuu akriyay ragcadda horena idaa zulzilad ragcadda dambena idaa zulzilad marka wuxuu yidhi waxaan kala garan waayey nebigu ma halmaamay mise ukas buu u akri raawigii baa sidaa le xadiiska warinayey abu daawuud iyo bayhaqi baa soo rasaaray sanad saxiixa sida daahirkaana sheekhu wuxuu leeyahay nebigu sidaa wuxuu u sameeyey litashriic jidayn inuu ummaddiisa u jideeyo salaada subax inaysan laasim ahayn suuradaha dheerdheer in lagu akriyo ee ay bannaan tahay in suurado gaagaabanna lagu akrin karo ilaa nebigu sal lla ly slam musharic buu ahaa ummaddiisu u jidaynaya marka jidayn inuu jideeyo oo lagaga daydo daraaddeed ayuu nebigu u sameeyey sal lla lay slam ee halmaan ma ahayn uu kasbuu u sameeye wey macnaha wa qara'a nebigu waa akhriyey sal lla lay slam maratan mar buu akhriyey fi safari socdaalka dhexdiisa isagoo socdaal ku jira wuxuu akhriyey qul acuudu birabbi alfalaq buu nebigu akhriyey sal lla lay wasalam wa qul acuudu birabbi annaas waa madinatu takhfiif xadiidka abu daawuud iyo ibnu khusayma wariyey ibnu bishraan fi lamaali ibn abi shayba yani waxa weeyaan musanafka xaakim baa saxiix yeelay dahabina wuu ku waafaqay xadiisku marka waa sugan yahay maadaama ay safartu tahay madinatu lmashaqa mashaqa yacni meel uun laga filanayo uun in lagu dhibaatoon oo ruuxa dhibaata gaadhayo ayaa inta badan shareecadu way takhfiifisaa rukhas baa la siiyaa soonkii iyo salaadii iyo ruuxii musaafirka macnaha ayib saas daraaddeed buu nebigu sal lay wasalam isagoo socotaa buu labada ragcadood ee salaada subax midna ku tukaday qul acuudu birabbi alfalaq midna uu ku tukaday qul acuudu birabbi innaas wa qaala nebigu wuxu yihi sal lay waslam licuqbati bni caamirin wuxuu ku yidhi licuqbati bni caamirin wuxuu ku yidhi radia allahu canhu iqra akri buu nebigu yihi sal lay slm fii salaatika salaadaada dhexeeda waxaad ku akhridaa almucawidatayni labada qul acuudu ku akhri maxaa yeelay famaa tacawada kuma yani ma magan galo mutacawidun mid magan gelaya bimilihimaa labadooda wax la mida kuma ma magan galo yacni shay magan laga dhigto oo dhibaato laga magan galo oo aan labadooda oo kala amaba jiraba ilan labadooduba waa waa baryo wey qul acuudu bay ka bilowdaan acuudu birabbi alfalaq min shari maa khalaq wa min shari qaasiqin idaa waqab waa sharcun sharka habeenkii wuxuu abuuray sharkiisa soxarada iyo kuwa wax sixira sharkiisa sharkooda xaasidka markuu waxastayo sharkiisa waxaasoo dhammaan ilahu magankaaga ah marka waa magangeliyo suuradda birabbinaasna iyaduna waa magangeliyo ilahay waxaad ka magangelaysaa ismaadiisaad ku magangelaysaa qul acuudu birabbi innaas maliki innaas ilaahi innaas maxaad ka magangelaysaa min shari alwaswaasi alkhannaas shaydaan sharkiisa midka waswaasinta badan gabashada badan oo macnaha waxa weeye dadka laabahooda waswaas oo jin iyo insiba leh kaasaan ilaahu magankaaga ah marka suuraddaasi shaydaanka ku saabsanta iyadoo dhanba shaydaan baad ilaahay ka magangelaysaa ta horena khalaa'iq fara badan iyo wax badan oo khalqiga dhiba ayaad ilaahay subxana wa tacala ka magangelaysaa marka ma famaa tacawada mutacawidun bimilihimaa shay ilaahay lagu magan galo oo iyaga la mida maba jiraba waa suuradihii usoo degay nebiga sal ly sl markii la sixiray markii la sixiray lagu sixir furdaamiyey wey oo ilaahay subxana wa tacala maaratay usoo dejiyey in nebiga sal ly wasalam yani waxa weyaan daawad looga dhigay saas weyaan wa kaana nebigu wuxu sal lay slam axyaanan marmar xadiidkaa waxaa wariyey abu daawuud iyo axmed baa wariyey sanad saxiixay ku wariyeen wa kaana nebigu wuxu sal lay slam axyaanan marmar yaqra-u mid akhriya biaktara wax ka badan min dalika kaas saas mar wuxuu akrin jiray wax kaba badanba xataa tuwaala almufasal yacni ju subaca khamiisaad suuradihiisa dheerdheer wax ka badan buu mar akrin jiray nebigu sal lay slam oo maxay ahay fa kaana wuxuu ahaa yaqra-u mid akhriya sitiina aayatan lixdan aayadood fa agtara iyo wax ka badan mar buu se akrin jiray nebigu sal lay slm bukhari iyo muslim baa wariyey ayib lixdanka aayadood ee salaada subax uu ku akrin jiray ma labada ragcadood buu u qeybin jiray mise hal ragcad buu ku akrin jiray qaala wuxuu yidhi bacdu ruwaati xadiidka ragga warinaya qaarkood waxay yidhahdeen laa adrii ma ogi oo ma garanayo fii ixda rakcatayni labada ragcadood midood inuu ku akrin jiray aw amase fii kiltayhimaa ama labadaba inuu ku akrin jiray middaa ma kala garanayo lixdan aayadood buu nebigu ku tukan jiray salaada subax laakiin ma labada ragcadood buu u qeybin jiray mise hal mid buu lixdanka ku wada tukan jiray taasi ma garanayaba ruwaadda qaarkood leeyihiin macnaha wa kaana nebigu wuxu aha sal lla alay wasalam yaqra-u mid akhriya bisuurati ruum suuratu ruum buu akhrin jiray wa axyaanan marmarna wuxuu akhrin jiray bisuurati yaasiina suuratu yaasiin buu akhrin jiray xadiidka hore oo suurat ruum inuu akrin jiray annasaa-i iyo axmed iyo bazaar baa soo saaray sanad jayid awey macnaha sheekhu wuxuu leeyahay xadiidka waxaan ku daciifiyey buu leeyahay kitaabkiisa tamaamu lminna laakiin waan ka noqday buu leeyahay waxaad garan kartaa tamaam minnaha malaha ka horreeyey sibad ayib kan oo odhanaya nebigu suuratu yaasiin buu akrin jirayna axmed baa soo saaray bisanadin saxiix wa maratan marna sallaa nebigu wuu tukaday asubxa salaada subx bimakata maka isagoo jooga fastaftaxa markaasuu wuxuu bilowday oo furfurtay suuratu lmu'miniin buu furfurtay suuratu lmu'miniin buu nebigu bilaabay sal ly slam xataa jaaa ilaa uu yimid dikra ilaa uu xataa jaaa ilaa uu yimid dikru muusa wa haaruun faacil ka dhig xataa jaaa ilaa uu yimid ama xataa jaaa ilaa rasuulkuu yimid oo uu soo gaadhay dikra muusa wa haaruun muuse iyo haaruun sheegitaankooda aw amase dikra ciisa ama ciise sheegitaankiisa shaka waxaa shakiyey bacdu ruwaati ruwaadda qaarkood baa shakiyey xataa jaaa ilaa uu soo gaadhay akhadatu markaa waxaa qabatay markuu halkaa soo gaadhay suclatun qufac ama riiraxyaa qabatay fa rakaca markaasuu nebigu rukuucay sal lay slam dikru muusa wa haaruun qisadooda wey dikru ciisana waa nebi ciise qisadiisa waa laba qiso isku xigta wey uma arsalnaa muusa wa akhaahu haaruuna biaayaatina wa sulطaanin mubiinin halkaasaa waxaa ka bilaabata dikru muusa wa haaruun afar aayadood kadibna waxaa imaanaysa qisadii nebiyullaahi ciisa wajacalna bna maryama wa ummahu aayata wa aawaynaahumaa ilaa rabwatin daati qaraarin wa maciin marka raawigaa wuxuu ku shakiyey meeshay nebiga qufcu ku qabtay ama riirixyadu ma waxay ahayd markuu qisada nebi muusiya haaruun soo gaadhay mise markuu gudbay oo qisada nebi ciise u gaadhay adiga labadaa kay noqotaba qufac baa nebiga qabtay kadibna wuu wadi waayo wuu rukuucay saas weyaan ayb xataa jaa ilaa uu yimid dikra muusa wa ciisa wa haaruuna dheh ilaa uu soo gaadhay aw amase dikra ciisa ciise sheegitaankiisa ilaa uu soo gaadhay shakun min araawi wey macna shaka waxaa shakiyey bacduruwaati ayaa shakiyey akhadatu markaa nebiga waxaa qabatay suclatun baa qabatay riiraxyo ama qufac fa rakaca markaasuu nebigu rukuucay sal lla alay waslam bukhaari baa wariyey tacliiqan muslimna wuu soo saaray wa kaana wuxuu ahaa nebigu sal lay slam axyaanan marmar yo-ummuhum saxaabada mid tujiya ayuu ahaa imaam u noqda fiihaa fii salaati lfajri fiihaa salaada fajr dhexdeeda wuxuu imaam ugu noqon jiray bisaafaati suuratu saafaat axmed iyo abu yacla baa soo saaray iyo maqdasi fi lmukhtaara ayb wa kaana nebigu wuxu aha sal lay slam yusaliiha salaada fajirka mid tukada ayuu ahaa yowmaaljumucati maalinta jumcada wuxuu ku tukan jiray bialiflaamiim tanziil asajda aliflaamiim tanziil asajda wa fi rakcati fi rakcati aluulaa ragcadda hore wa fi thaaniyati ragcadda labaadna wuxuu ku tukan jiray bihal ataa cala alinsaan xadiiskeeda waxaa isagana soo saaray bukhaari iyo muslim baa soo saaray wa kaana nebigu wuxuu aha sal lla alay slam yutawilu mid dheereeya fi rakcati aluulaa ragcadda hore wa yaqsuru mid gaabiya fi thaaniyati ragcadda labaadna waxaa iyadana soo saaray bukhaari iyo muslim baa isagana wariyey macnaheedu waxa weeye labada ragcadood ee salaada subax midda horaa dheeraan jirtay ta dambana way ka gaabnaan jirtay saasaa sunnada amaa inaad isdaba marisood ragcadda hore gaabiso ta dambana dheerayso iyadu waa khilaafu sunna khilaafu sunna alqiraa'atu fi sunnati alfajri salaadii fajirka wataa alqiraa'atu akhrinta iyo shayga la akhrinayo fii sunnati alfajri fajarka salaada subax sunnadeeda salaada subax labada ragcadood ee ka horeeyuu ka wada saasaa la yidhaha sunnat lfajri labadaa ragcadood maxaa la akrinaya qur-aankee la akrinaya way macna alqiraa'atu akhrintii buu baab u yahay fii sunnati alfajri salaada fajar sunnada ka horeysee labada ragcadooda dhexdeeda wa amaa qiraa'atu nebiga akhrintiisa fii rakcatay sunnati alfajri sunnada fajriga labadiisa ragcadood dhexdeeda qiraa'adii nebigu fa kaanat waxay ahayd khafiifatan mid fudud bay ahayd jiddan aada u fudud qiraa'adiisu aad bay u fududayd xataa ilaa ina caaishata radi allahu canha kaanat ay ahayd taquulu mid tidhaahda hal qara'a ma akhriyay talow fiihaa salaada dhexdeeda biummi lkitaabi faatixada talow ma ku akhri macnaha siduu nebigu u fududaynaya sal lla lay slam labada ragcadood ee salaada fajarka ka horeeya aad buu u fududayn jiray nebigu sal lay slm ilaa caaisha aan ay tidhiba waxaan is idhi oon ka shakiyey talow faatixada ma akhriyay mise maba akhriyo faatixada waa akhriyey laakiin si deg deg ah qiraa'o dheer kuma akhriya nebigu sal lay sl sunnaduna waa saas sunnadu waa saas labada ragcadood ee fajarka ka horeeya waa in qiraa'ada la gaabiyo saas weyaan muxuu akhrin jiray waa inoo imaan doontaa laakiin in qur-aan dheer lagu akriyay waa khilaafu sunna iyaduna macnaha ayib xadiidkaa waxaa soo saaray isagana bukhaari iyo muslim baa soo saaray ayib wa kaana nebigu wuxuu aha sal ly slam axyaanan marmar yaqra'u mid akhriya bacda alfaatixati faatixada gadaasheeda fi luulaa ragcadda hore oo minhumaa labada ragcadood ka mida wuxuu akhrin jiray aayata quluu aamanaa biاllahi wama unzila ilayna aayaddaasuu nabigu akhrin jiray sal lay slm ilaa aakhiri alaayati ilaa aayadda dhammaadkeeda laga gaadho waa labadii ragcadood ee fajirkaan ku jirnaa labadii ragcadood ee waxaan dhihi laha ka horreeyey fajirka sunnadiisa ah labadaasaan ku jirnaa ragcadda hore nebigu wuxuu ku akrin jiray marmar quluu aamanaa biاllahi wama unzila ilayna waa suuratu baqara quluu aamanaa aala cimraan mideedu waa qul aamanaa billah qul aamanaa biاllahi wama unzila calayna laakiin suurat lbaqara quuluu wey xagga dambana ilayna bay ka tahay bedelka taasi calayna ay tahay ayib quuluu aamanaa biاllahi wama unzila ilayna wama unzila ilaa ibraahima waismaaciila waisxaaqa wayacquuba waalasbaaq wama uutiya muusa waciisa wama uutiya annabiyuuna min rabbihim laa nufariqu bayna axadi minhum wanaxnu lahu muslimuun wataa aayaddu aayaddaasuu ragcadda hore ku akhrin jiray ayib ilaa aakhiri alaayati ilaa aayadda dhammaadkeeda laga gaadho wa fi lukhraa ragcadda dambena wuxuu ku akhrin jiray qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaain baynana wa baynakum ilaa aakhiriha ilaa aayadda aakhirkeeda laga gaadho dhammaadkeeda ilaa laga gaadho macnaha suuratu ali cimraan qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaain baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila allaha walaa nushrika bihi shay-a walaa yatakida bacduna bacdan arbaaban min duuni illah fain tawallow faquluu ishhaduu bianna muslimuun intaa labada aayadood buu nabigu ku kala akhrin jiray sal lay waslam labada ragcadood ee salaada fajir ka horey wa rubamaa qara'a inuu akhriyaa laga yaabaa badalaha middaa bedelkeeda inuu akhriyaa laga yaabaa tee qul yaa ahla alkitaabida bedelkeeda inuu akhriyaa laga yaabaa falamaa axasa ciisa minhum alkufra ilaa aakhiri ilaayati laga gaadho marmar wuxuu samayn jiray ragcadda dambe marna wuxuu ku akrinaya yaa ahla alkitaabi tacaalow marna wuxuu ku akrin jiray falamaa axasa ciisa minhum alkufra ilaa aayadda dhammaadkeeda laga gaadho wa axyaanan marmarna yaqra'u nabigu wuxuu akrin jiray qul yaa ayuha alkaafiruun fi luulaa ragcadoona ku akrin jiray xadiiskaas hore horta waxaa soo saaray muslim iyo abu daawuud wa axyaanan marmar yaqra'u nabigu wuxuu akrin jiray qul yaa ayuha alkaafiruun fi luulaa ragcadda hore wa qul huwa allahu axadun fi lukhraa ragcadda dambe muslim iyo abu daawuud baa iyadana wariyey wa kaana wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda nebigu sal lay waslam nicma waxaa nicmo lahaaday assuurataani labadaas suuradood humaa almaqsuusu bilmadxi huma ammaanta waxa lagu khaas yeelaya waa labadoode waxaan ammaanaya waa labadooda nicma suurataani waa suuradee suuradda hore ee qul yaa alkaafiruun iyo suurat likhlaas qul huwa allah xadiiska isagana waxaa wariyey ibnu maajah iyo ibnu khusayma wariyey wa samica nebigu wuxuu maqlay sal lay slm rajula nin ayuu maqlay oo yaqra-u akhriyaya assuurata aluulaa suuradda hore fi rakcati luulaa ragcadda hore ku akrinay suuradda hore tee wey qul ya alkaafiruun fa qaala markaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam haadaa kani cabdun addoon weeye oo aamana rumeeyey birabbihi rabbigii rumeeyey maxaa yeelay suuraddu maxay ka hadlaysaa suuraddu waxay ka hadlaysaa albara'a min alkufaar wa min cibaadatihim waa aslu diin alkufru biaaquut waa aslu diin inaad kufriga yani dhaaquud ku kufrido qul yaa ayuha alkaafiruun gaaloy laa acbudu maa tacbuduun waxaad caabudaysaan caabudi maayo walaa antum caabiduuna maa acbud idinkuna waxaan caabudaya caabudi maysaan walaa ana caabidun maa cabadtum aniguna waxaan caabudayo ila caabudi ma dooni maysaan walaa antum caabiduuna maa acbudu idinkuna waxaan caabudayo caabudi dooni maysaan mustaqbalan lakum diinukum weliya diin idinkuna tiinaad leedihin anna taydaan le ina kala saara soo ma meel dhexaad la isugu imaan maayo saas weyaan ilaahyada aan wadaagno maalina taanada la soco maalina aan kaaga kuula nimaadno iyo waxaan isku darsanna iyo diimaha ha la mataaneeyo iyo cadaawadda diimaha meesha ha laga saara iyo warkaasoo dhan bay meesha ka saaraysa saas daraaddeed baa nebigu muxuu yidhi haadaa cabdun aamana birabbihi maxaa yeelay iimaanka asaas waxaa u ah inaad ku kufrido mabaadi'da kaleo dhan iyo waxay gaalo wadatoo dhan aad diido ayb uma kadibna qara'a wuxuu akhriyey asuurata ahaaniyata suuradda labaad buu akhriyey fi rakcati alukhraa ragcadda dambe ayuu ku akhriyey suuraddii labaad oo qulwallaha ah fa qaala wuxuu yihi nebigu sal lay wasalam yaa akrinaya ninkiiba akrinaya uma qara'a ninkii wuu akhriyey asuurata ahaaniyata suuraddii labaad oo qulwallaha fi rakcati alukhraa ragcadda dambuu ku akhriyey fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam haadaa kani cabdun addoon wey oo carafa gartay rabbahu rabbigii gartay waa addoon rabbigii gartay maxaa yeelay iyaduna suuraddanna allay qeexaysaa alla subxaana wa tacala qeexitaanba uma baahnee afillaahi shakun wey jiritaankiisa uma baahnaa laakiin rabbi subxaana wa tacaala waxay u sugaysaa alaxadiya kelinimay usugaysaa shay kasta ayuu keli ku yahay daatadiisuu keli ku yahay sifaadkiisuu keli ku yahay afcaashiisuu keli ku yahay kadibna waa lasii wado allahu samad waa sayidka loo baahan yahan isagu cidna u baahnayn ma baahnaha loo baahan yaha weyaan balla samadka sayidka sayidnimadiisu dhammaystiran tahay ee loo baahan yahay isaguse cidna aan u baahnayn khalqiga intiisa kaleo dhan sooma baahna khalqiga inta kaleo dhan waa baahan yahay laakiin ilahay ma baahna subxana wa tacala kadibna aayaadku waxay anfiyeen mabaadidii kuwii ilaahay subxaana wa tacala xumaanta ku sheegay lam yalid ma dhalin walam yuulad lama dhalin walam yakun lahu kufuwan axad cidina kuf uma noqon karto alla subxana wa tacala yaa u dhigmi kara markaad dhalayso cid ku kuf aso inaad dhasho maaha cid ku kuf aso inaad guursato maaha markaad dhalayso ya annaa yakunu lahu waladun walam takun lahu saaxiba isagoon xaas lahayn seebaad ilma ugu sheegteen baa laleeyahy marka kuf ma leh ruuxu wuxuu wax dhali karaa markuu hadduu dhalnaya kuf isaga la miduu dhalaa adiga ilmahaagu soo kula mid ba bini aadan adoo kala abaad dhashaa soo ma oo kufkaaga markaad qabtana waxaad qabtaa oo xaas ku ah mid sidaadoo kale oo bini aadan ah soo ma walam yakun lahu kufuwan axad ilaahay kuf looma hayee seed ilmana ugu sugteen xaasna ugu sugteen soo wax la yaable ma marka waa addoon rabbigii gartay saas weyaan carafa rabbahu xadiidka isagana waxaa wariyey axaawi iyo ibn xibbaan baa wariyey fii saxiixihi wabnu bishraan waxaana taxsiiniyey xaafid baa taxsiiniyey fi xadiidi alcaaliyaat ayuu ku taxsiiniyey waa xadiis uga wey salaatu duhri salaaddii duhurka ahayd intaa salaadii subax baynu kaga soo baxnay iyo sunnadeeda wa kaana wuxuu ahaa nebigu sal lay waslam yaqra'u mid akriya fi rakcatayni labada ragcadood dhexdooda aluulayeyni ee ugu horeeya bifaatixati lkitaabi buu ku akrin jiray wa suuratayni iyo laba suuradood wayudawilu wuu dheerayn jiray filuulaa midda horuu dheerayn jiray maa laa yudawilu wuxuusan dheeraynin fi thaaniyati midda labaad midda labaad midda labaad si uusan u dheeraynayn buu ta hore u dheerayn jiray nebigu sal lay slm salaada duhurka ragcadda u horraysaa u dheer ragcadda labaad baa ku xigta ta saddexaad baa kasii gaaban ta ugu dambaysaa ugu gaaban sunnadii nebigu saas ahayd salawatu rabbi waslamu caleyh saas wey ayib xadiiskan waxaa wariyey bukhaariiyo muslim baa wariyey wa kaana nebigu wuxu sal lay slam axyaanan marmar yutiiluha mid dheereeya xataa ilaa annahu amar iyo shaniya kaanat ay ahayd salaatu duhri salaada duhur tuqaamu mid la aqimo siduu u dheerayn jiray baa laynoo sheegay xataa ilaa annahu amar iyo shaniya kaanat ay ahayd salaatu duhri salaada duhur tuqaamu mid la aqimay ah fayadhabu wuu tegayaa addaahibu midka tegaya ayaa wuxuu aadayaa ila lbaqiici meesha baqiic la yidhahdo aadaya salaaddii marka la aqimo baqiic waa meesha hadda qubuuruhu ku yaallaan qubuuraha yani waxa weeye meeshay ku yaallaan ayaa baqiic la dhihi jiray hadda maqaabirulmuslimiin bay noqotay laakiin waagaa hawd bay ahayd hawd dhul hawd ay ahayd oo geeda leh saas weyaan ayib marka meeshaasay u tegi jireen oo la dan dan loo aadi jiray oo masaajidka iyadu wax saasaba isma jiraan hadda tawsiicada masaajidka lagu sameeyey jid yaroo laamiya unbaa udhexeeya hadda jid yaroo laamiya udhexeeya laakiin waagii hore masaajidkii nebigu intuu ahaa waa yaraaye marka loo fiiriyo waxoogaa adigu taqriiban shan boqol oo mitir xataa ma jirtaan male way ka yartay ayib inta isu jiraan halkaasuu aadayaa marka dangudashuu u aadaya fayadhabu wuu tegayaa addaahibu midka tegaya ila albaqiici buu aadaya fayaqdii markaasuu gudanayaa xaajatahu dankiisu soo gudanaya uma kadibna ya'tii wuu imaanayaa mansilahu gurigiisiibuu kusoo noqonaya uma yatawada'u wuu soo weysaysanaya uma haddana ya'tii waa imaanayaa salaadii masaajidkii buu imaanayaa walxaal rasuululahi rasuli lahi sal lay waslam fi rakcati aluulaa ragcaddii ugu horraysay uu ku dhex jiro mimaa yudawiluhaa dheeraynta uu dheeraynayo daraaddeed ruux tegey oo soo musqulaystay oo suuliga soo galay oo gurigiisii kusoo noqday oo soo weysaystay oo soo noqday oo ragcaddii ugu horraysay kugu soo gaadhay intee leeg sooma dheer ma salaad subax baa may waa salaad duhur wey ya salaad duhur inagu malaha waxa wey qulhuwalle iyo walcasri maba dhaafnaba saas yani nabigu waa dheeran jiray salawatu rabbi waslam mar mar buu saa u dheeran jiray salawatu rabbi waslamu caleyh xadiidka muslim iyo bukhaari baa wariyey bukhaari wuxuu ku wariyey juz alqira'ati khalfa alimaam wa kaanuu waxay ahaayeen yadunnuuna kuwa maleeya annahu nebigu yuriidu inuu doonayo bidalika arrinkaa dheerayntaa nebigu inuu doonayo oo rabo an yudrika inay soo gaadhaan annaasu dadku alrakcata aluulaa ragcadda hore inay soo gaadhaan saxaabadu waxay rumaysnaayeenoo u arkayeen ragcaddaa hore ee nebigu dheeraynayo ujeeddadeedu inay ahayd dadka soo daahayay ha ka soo gaadheen ragcadda saas way macnaha ayb xadiidka waxaa wariyey isagana abu daawuud baa sanad saxiixa ku wariyey ibnu khusaymana wuu wariyey wa kaana nebigu wuxuu aha sal lay slam yaqra'u mid akhriya fii kullin mid kasta oo min aragcatayni labada ragcadood ka mid a wuxuu ku akhrin jiray qadra halaaiina aaya soddon aayadood qiyaastood buu ku akhrin jiray qadra qiraa'ati aliflaamiim tanziil asajda qiyaasteed oo kaleeto yacni qadra qiraa'ati inta la akhriyo oo kale qiyaasteeda aliflaamiim tanziil asajda maxaa yeelay iyadaa soddon aayadooda soo maha saas aliflaamiim tanziil asajda waa soddon aayadood marka labada ragcadood mid walba nebigu wuxuu ku akrin jiray sal ly waslam qiyaas ah soddon aayadood ama haddaad doonto waxaad tidhahdaa qiyaasta suuratu sajda aliflaamiim tanziil asajda wa fiihaa wa fiihaa soddonka aayadood dhexdooda waxaa ahaaday alfaatixatu ba ahaatay saas weyaan macnaha wuxuu ka wadaa xadiiska axmed iyo muslim baa wariyey wuxuu ka wadaa ragcaddiiba soddon aayadood buu ku akrin jiray sooma dhih soddonka aayadood faatixadu ma ka baxsanta mise way ku jirta way ku jirtaa waa lagu xisaabaya saas man wa fiiha alfaatixa saasu ka wada wa axyaana marmarna kaana nebigu wuxuu aha sal lay slam yaqra'u mid akhriya biاsamaai wاطaariqi wاsamaa'i dati اlburuuji wاlleyli idaa yaksha wanaxwaha iyo suraha wixii wanaxwaha kuwa la midka oo min asuwari suuradaha xadiiskaana waxaa soo saaray abu daawuud iyo tirmidi wuuna saxiix yeelay ibnu khusaymana sidoo kale uu soo saaray marka suurado gaagaaban wey kuwan kuwana waa akrin jiray kuwa dherdher mar buu nebigu akrin jiray sal lay slam wa rubamaa qara'a inuu akhriyaa laga yaabaa ida asamaau nshaqat wanaxwaha iyo wixii la mid marmarna wuu akrin jiray ida samaa nshaqad buu nebigu akrin jiray iyo suuradaha la midka ah iyadana waxaa saxaabadu yacrifuuna kuwa garta qiraa'atahu akhrintiis inuu wax akhrinayo waxay ku garan jireen fi duhri salaada duhur dhexdeediiyo waalcasri casarka bidiraabi lixyatihi garhkiisa dhaqdhaqaaqiisa waa xadiiskan soo marnay sooma ayb bukhaari iyo abu daawuud baa soo saaray waanan soo marnay xadiiskan isaga macna wuxuuna kutusayaa garhka in la sii daayaayey inay tahay hadyigii nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xiiriddiisuna inay tahay waa sunnatu lilan iyo markis wa lilan iyo markis mataqaana saas weya sunnatu nebi maxamed garhkoo la sii daayo sunnatu lkufaarna waxa way garhkoo la xiro labadaas sunna adugu midun qaada marka kaad jeceshahay inbaad mari soo maa garhka sii daysta oo faraha ka qaada raganimaa ku jirtay maxaa garhka inugu diray garhka sii dayntiisa oo raganima kuma jirto ilaahay ragga muxuu uga soo saaro dumarka uga soo saari way bal xikmadda idinkiis weydiiya calashaan inay rag iyo dumarku kala gedisnaadaan intii dumarkaba lagaaga garan lahaa haddaad xirto dumar noqon maysid marka garhka daaye xikmad baa ku jirta xikmad weyn baa ku jirta oodam moodaynin macnaha saas timaha bini aadamka ka soo baxa sidiisaba haddaad fiirisaan qaarna waxaa la yidhi daaya sida garhkao kale qaarna waxaa la yidhi xiira sida timaha gumeerka ka soo baxa iyo kuwa kilkilada iyo qaarna maxaa la yidhi khiyaar baad leedihi oo kuwe wey kuwa madaxa iyo soo ma marka waxa weye sharcigu siduu wax u jideeyey mara sharcigii sunnadii nebiga qaata salawatu rabbi waslamu caleyh qiraa'atu nabiga akhrintiis sal lay waslam aayaati qiraa'atu akhrintiis aayaatin aayado uu akhriyey bacda alfaatixati faatixada gadaasheeda fi lakhiiratayni labada ragcadood ee dambe dhexdood macnaha faatixada markuu akhriyo labada ragcadood ee dambe ee duhurka faatixada kadib wax ma la akhrin karaa faatixada in lagu akhrinayo garanay waa duhurkii labadiisii ragcadood ee dambe garanay faatixada in la akhrinayo faatixada wax ka siyaadsan ma la akhrin karaa ayb taasuu ka hadlay wa kaana nebigu wuxuu aha sal ly waslam yajcalu mid yeela alrakcatayni labada ragcadood alakhiiratayni ee ugu dambeeyey labada ragcadood ee dambe wuxuu ka yeeli jiray aqsara kuwa ka gaaban min aluulayeyni labada hore kuwa ka gaaban qadra nisfi nis qadarki qiyaas nis a bay ka gaabnaan jireen qadra amsata qadra khamsa casharata aaya shan iyo toban aayadood qiyaastood inta la akrin karo yay ka gaabnaan jireen maxaa yeele labada hore qiyaastooda waxaa laynoogu soo sheegay soddon aayadood soo maa nis bay ka gaaban yihiin marka la yidhaahdo waxay noqonayaan kuwan shan iyo toban aayadood qiyaastood bay noqonayaan ayib haddii la yidhaahdo soddon buu akrin jiray qiyaas ah labada hore labada dambana nis bay ka gaabnaayeen meeshaasoo kama soo baxayso in la akhrin karo faatixada gadaasheeda wax la akhrinayo wa ilaa nis kama gaabnaanayaan soo ma soddon aayadood haddaad akhriday kuwana aad toddoba aayadood ku akhriday oo suuratulfaatixa ma nis bay noqon kartaa laabudda meeshaasoo qur-aan kale inuu ku jira kuma tusayso saas weeyaan ficlan waa sunno wey haddaad doontana faatixadaad ku gaabsan haddaad doontana qur-aan kale aad akhridana mushkilo ma leh waad akhrin karaysaa macnaha saxaabada jamac ka mid a axmed iyo muslim baa horta xadiis ka wariyey koox saxaabada ka midana waa ka sugan inay ku camal faleen sida abubakr asidiiq radia allahu canhu waana qowlu imaam imaam shaafici caleyhi raxmat ullah imaam shaafici saasuu ku tegey oo ah in labada ragcadood ee dambe qur-aan aan faatixada ahayn la akhrin karo faatixada inta la akhriyo qur-aan kalean lagu dari karayo macna saasuu imaam shaafici ku tegey caleyhi raxmat ullah saas daraaddeed baa waxaa khaldamay culimada qaar ka mid oo ku sheegay inay bidcata xadiiskaa ka qarsoomay qaar baa waxay leedahen faatixada wixii ka siyaadsan waa bidco bidca ma ahee warkaasaa khalad ah waa sunno wa rubbamaa waxaa laga yaabaa ikhtasara inuu gaabsado fiihimaa labada ragcadood ee dambe dhexdooda inuu nebigu ku gaabsado cala alfaatixati faatixada inuu ku gaabsado taasina marmar bay dhici jirta inuu faatixada uunba nebigu ku gaabsado salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo uusan waxba ku darin bukhaari iyo muslim baana xadiidkaa soo saaray ayib halkaas kitaabkayga nuskadaydan oo kale dadka haystaay dabcade dabcaadka dambe waxaa ku qoran wujuubu qiraa'ati alfaatixati fii kulli rakca ma idiin qorey kutubta aada dabacaadka hora eed u badan tihiin ma qorayaan soo saas ma saasaa sax waxay ku imaan doontaa wujuubu qiraa'ati alfaatixati fii kulli rakcatin baabkaasi wuxuu ku imaan doonaa safxada boqol iyo konton iyo lix boqol konton iyo lix halkaasuu ku imaan doonaa halkaa fiiriye waa dadka kayga haysta kayga amaa nuskada kaleed u badantihiin dadka haysta waxuu ku imaanayaa boqol soddon iyo toddoba boqol iyo soddon iyo toddobay tiinna ku imaanaysaa dadka nuskada kale haysta dabcadayda dadka haystiyo dabcaadka la midka ah waxa weeyaan boqol konton iyo lix halkaasuu ku imaanayaa baabku saas daraaddeed intaa meesha in laga tiro ayaa loo baahanya waa takraar soo celcelin wa ayib ma fahanteen aan ka gudubno marka hadalku marka wuxuu isugu xidhan yahay markaad soo marto intii hadda aan soo akrinay soo akrido wa kaana yusmicuhum alaayata axyaanan halkaa usoo bood waxaad ka boodaysaa wujuubu qiraa'ati alfaatixati fii kulli rakca iyo saddexda sarada sadaree ka hooseeyaba ka booda waxaad ka qabsataan wa kaana nebigu waxaa sal alay waslam yusmicuhum mid maqashiya saxaabada al aayata aayadda ayuu maqashiyin jiray axyaanan marmar labada ragcadood ee dambaan ku jirnaay buhaariy muslim baa soo saaray wa kaanuu waxay ahaayeen yasmacuuna kuwa maqla minhu nebiga xaggiisa waxay ka maqli jireen annaqmata sawd hooseeya sawd hooseeyay ka maqli jireen bisabbix isma rabbika alaclaa wa hal ataaka xadiidu lgaashiya isagoo labadaa suuradood akrinaya bay sawd hoose ka maqli jireen nebiga sal l naqmada waa soobka hoose wey waxaa wariya xadiiskaana ibnu khusayma saxiixiisa ku wariyey addiya aldiya lmaqdasi fi kitaabi lmukhtaara sina saxiixa ayuu ku wariyeen macna wa kaana nebigu wuxuu aha sal lay slam axyaana marmar yaqra'u mid akhriya bisamaa'i dati lburuuj wa bisamaa'i waataariqi wa naxwihimaa iyo wixii la mida oo min asuwari suuradaha muxuu ku akrin jiray ragcadihii labadii ragcadood ee dambaan ku jirnaa soo ma ee duhurka halmaamayana kaafagan laba suuradahaas ku akrin jiray saas macna iyadana bukhaari baa soo wariyaa wariyey fii juzi lqira'ati khalfa alimaam tirmidi wuuna saxiix yeelay wa axyaanan marmarna yaqra'u nebigu wuxuu akrin jiray billeyli idaa yakshaa wa naxwiha iyo wixii la mid wa naxwaha iyo wixii la mid walleyli idaa yakshaa iyo suuradaha la midkaana marmar buu nabigu akrin jiray sal lla alay wasalam xadiidkaana waxaa wariyey muslim iyo abu daawuudin atayaalisi hada wabillahi tawfiiq sala allahuma wasalam cala nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam